bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal hiraafaylaa ka dhowaad ah warka hiraabnimo idaacadda raadiyaha baydhabo siinhayta qodobada warkaanan ku doorkoon haddii ilaahi raallo kunagada isin ugunsu doontan weliba ku mid ahaa madaxweynaha farmaajo oo ku qaybgelay munaasabadda xuska toban sano guurada ku wareegeyti dib u cusboonaysiinta xiriirka soomaaliya iyo turkiga waxaa lay kudhiidii villa soomaaliya xilliguu sufurma doonaa shirko golaha wadatashiga qaran oo la shaaciyey dagaalku darara deegaan ku tirsan gobolka shabeellaha hoose khasaaro ku dhaladay qaraxii kudhihii muqdisho oo kororaya howlgal isbaari qaadow eh oo lakusuubi gobolka galgaduuda iyo qarax likadili ciidamo kenyaan eh oo kudhihi gobolka jubbada hoose raafayla dhegaystayaal weliba waa hiraabnimo jimaace taariikhdu weliba ka beeganta labaatanka bilisyada agosto sanadka lamada kun iyo labaatii koodan taas weliba haana qodobada hiraabtan warkaana godoorkan waxaa ka dhawaadayo oo faahfaahsan hiraafayla dhegaystayaal madaxweynaha muddo xiliijii dhammaaday ee maxamed cabdulaahi farmaajo weliba kulan cad sharaf eh oo kudhii madaxtooyada ka maamusay diblomaasiyiinta iyo weliba wafdiga dowladda turkiga ee ku qeybgalay munaasabadda xuska toban sano guurada ku wareegtay dib u cusbeysiinta xiriirka soomaaliya iyo turkiga madaxweyne farmaajo weliba tilmaamay in xiriirka facaweyn ee ku dhexeeya dadka soomaaliyeed iyo walaalaja turkiga uu seeyey koo ka dhisan wadawada qeybsi iyo weliba ixtiraam shacabka iyo dowladda soomaaliyeedna weliba awaal weyn kaana dowladda turkiga garwistaaga taariikhiga eh xiriirka soomaaliya iyo turkiga yo ya eekoo soo jireen oo ka siman ilaa iyo xilligii boqortooyada cismaaniyiinta geeka xiriirkan diblomaasiyeed ee banaanka adag weliba uus abuuray labadana dowladood fursado badan oo ganacsigii amnigii iyo weliba isdhexgalka lamaada shacab madaxweyne farmaajo wadiba la dulsurmay guulaha walka oolka eh ee laka xaqiijiyay dhinacyada amniga reedandhiska ciidamada kaabayaasha dhaqaalaha walbarashada ganacsiga caafimaadka iyo isdhexgalka lamaada shacab ee turkiga iyo soomaaliya inkastoo lamadan dowladood soomaaliya iyo turkiga iyo ku go-anta in saagar la-aan eh horumariyaan iskaashiga miradhalka eh haddana xiriirka xoogan ee ku dhexeeya lamaadana shacab iyo weliba ifaalo faylan ee ah sinjaralaha iskaashigaana iyo weliba walaaltinimadana oo asaasan ah cilaaqaadka salaysan is-ixtiraam iyo weliba wadawada qeybsi madaxweyne farmaajo weliba xusay in dowladda iyo shacabka soomaaliyeed iyo xanuunka la qeybsadayaan walaalnasha turkiga oo dhawaa muwaadiniin kanafwaan dabkii weliba fatahadihii kudhi qeybo ku mid ah jamhuuriyadda turkiga taasoo kalena markaas sababay khasaare hantiyadeeda wareed kulankii shirka golaha wadatashiga oo shalay baaqday oo laku wadayay in magaalada muqdisho ka furma iyo madaxda weliba yashaacayna xilligiisa si rasmi an furma doona shirkaas shirka golaha wadatashiga qaran iyo si rasmi ah haddii ilaaha era weliba avasiyon an ka furma doona maalinta sabtida eh oo ku beegan taariikhda labaatii kowda agosto iyo madaxda dowlad goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka banaadir iyo kuwada qeybgalo doonan magaalada muqdisho weliba hadda ku sugana madaxweynayaasha dowlad goboleedyada koonfur galbeed hirshabeelle iyo galmudug welibana la filahaya madaxweynayaasha kale ee puntland iyo jubbaland inay muqdishaha deeran maalmaha dareera kulanka oo shir guddoomiye doonan ra-isul wasaare roble weliba markaaseytii launka hadla doone diyaar garowga doorashooyinka golaha shacabka diyaarinta habraacyada doorashooyinka raadinta dhaqaalaha dhiman ee kabahow doorashooyinka oo uliyan xaroon iyo weliba sidii horey dareera lahaaya dagaalku darara deegaan ku tirsan gobolka shabeellaha hoose dagaalkan oo dhexeeya ciidamada dowladda soomaaliya oo xubno ku tirsan ururka al-shabaab weliba usaka darara deegaanka sabiib iyo caanoleh oo siyeed kilomitr dhiniga koonfureed ankabeegan degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose dagaalkan weliba ka dambeeyay kureed markii xubno ku tirsan ururka al-shabaab xilaabtan hore ah iyo weeraren saldhigga ciidamada dowladda ee deegaanka sabiib iyo caanole sarkaal ku tirsan ciidamada dowladda soomaaliya iyo sheegay inay iska difaaceen weerarkii kokoy dhiniga al-shabaab islamarkaana khasaaro xoogan iyo diirsiyen qaar ku mid eh dadka ku nool deegaanka sabiib iyo caanole weliba sheeganaa in weli dheegaan rasaas goosgoose taasoo kale markaasoo jiraan khasaarooyin dhimashiyo dhaawace oo dagaalka ku dhaladay deegaanka sabiib iyo caanole weliba uusa ka mid yahay deegaanada istaraatiijiga oo ciidamada dowladda soomaaliya kula wareegan al-shabaab welibana mararka qaar ku dhiyayo howlgalayo suubiyaan ciidamada dowladda soomaaliya afhayeenka ciidanka booliska soomaaliyeed gaashaanle cabdifataax aadan xasan weliba uusa sheegayay in qaraxii kudhihii muqdisho iyo ka amuudeen afar qof oo uusa ka jara qofkii askara kabay jaakad iyo ka hirnayaan walyaabo qaraxow meelayo ka dhaawacmeen saddex kale balse la sheegay inay jiraan dad isbitaalada ka amooday gaashaanle cabdifataax oo la hadlay warbaahinta dowladda weliba tacsi indiray ummado soomaaliyeed iyo weliba eelada dadkii ka amuday qaraxii kudhihii goob maqaayi eh oo ka taalla isgooska jubba ee magaalada muqdisho uusoon intaas kasii daray in dadka dhimaday weliba ahaan dhaawaca deeri oo haayeen shacab ka gaxbayay maqaayida afhayeenka ciidanka booliska weliba xusuusay in ciidamada amni iyo deeran islamarkiiba goobta falka kudhii miliseytiyo kusuubiyan baaritaanaka eeden haraadiga walyaabihii qaraxa ka saabsanay uusoona tilmaamay in al-shabaab caadi ka dhigdan xasuuqa shacabka balse ciidamada amniga markaasiyo xoojii doonan dagaalka ku dhinay al-shabaab gaashaanle cabdifataax weliba shacabka ku booriyay inuu lama jibaaran la shaqeynta laamaha ammaanka silankoorseeda dhagarta al-shabaab al-shabaab weliba ay sheegatay qaraxii ismadaamin tahay mas-uuliyadda ee markaas kudhii xalay magaalada muqdisho oon markaas sheegay in qaraxa saytiyo ku dileen saraakiil ku tirsan ciidamada shal duwan ee dowladda soomaaliya ciidamada ammaanka maamulka galmudug oo isku jara booliis nabad sugidda iyo militari weliba howlgal qorsheysan iyo ka qaadana kooxo gaadiid ah oo yoleyn shacab ka haysadii duleedka magaalada caabudwaaqa howlgalka weliba ka dambeeyay kureed markii ganacsada magaalada iyo caawasho ka sheeneen in rag hubaysan oo duleedka magaalada gaadiidka anka qaado beesa sharci dare eh wada ku-xigeenka amniga maamulka galmudug burhaan xirsi weliba sheegay in cid welba oo laku qawadayo oo isbaaro sharciya sharci dare e markaas dhigaas dhikadaas galmudug iyo mar sii doonan sharciga saasoo kale weliba hadalshendas kasii daray in howlgalada ciidamada siibado doonan ilaa iyo markaas laga saaro deegaanada gobolka galgadooda raga hubaysan ee dhikadow isbaarada ganacsatada iyo shacabka magaalada caabudwaaq weliba hadhawaayna howlgalka lakasifeeyay kooxaha dhibka kahay baawarto shacabka yo-oona sheegay in ciidamada la shaqeeya doonana weli weliba dhegeystaaytana dhegeystayaal warkii hiraabnimo idaacadda raadiyo habaydhabo inka dambeyntii qarax jugtiis laka dheegay meelo kumid ee gobolka jubbada hoose weliba ciidamo kenya ee lakala fiirsayay duleedka deegaanka kulbiyow ee gobolka jubbada hoose qaraxa oo hay miinada nooca dhulkuli ku duugo weliba lala beegsayay kolonyo gaadiid oo ay wadadeen ciidamada kenyaanka oo ku tirsan amisom welibana la sheegay in qaraxa uusa qabsaday mid ku mid eh baawurta islamarkaana iyo ka dhimadan askar kenyaan ee dadka ku nool aaga qaraxa kudhii weliba yoo sheegana in qaraxa kureed ciidamada kenyaanka iyo rideen rasaas fara badan saasoo kaleniyo suubiyan howlgallo baaritaane eh deegaano iyo degmooyin ku tirsan gobolada jubbooyinka ayoo ku sugayeen ciidamada dowladda han jubbaland iyo ciidanka kenya ee ka tirsan amisom iyo weliba mararka qaar ku dheeya mayoolu kulmaan weerar toos eh iyo weliba qaraxya meelo marar badan markaas suubiyan na howlgallo kudhin ee al-shabaab warkii dhegeystayaal isin kudhugunsaasan idaacadda raadi habaydhabo saaxiibyaal hiraabtan intanii ku dhonya